gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri ayaa magaalada muqdisho ugu dahafuray qaar ka mid ah dhalinyarada degmada boodheere tobabar ku saabsan tiknolojiyadda casriga ah munaasabadda lagu dahafurayay tobabarka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliye ka tirsan gobolka banaadir maamulka degmada boodheere iyo dhalinyarada tobabarka loo furay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan iyo maxamed cabdulaahi cumar gudoomiyaha degmada boodheere ayaa ka waramay muhiimadda tobabarka sharaf ayaa noo tahay muddo kadib inaan degmada boondheere barnaamijkan tababarkan aan ka fureenno sababtana waxay tahay tababarada inta badan annaga waxaan ku bixi jirnay xarunta dhallinyarada maadaama baahidii ee badatay dhallinyaradiina ay soo wada gaari karin xarunta dhallinyarada waxaan ku fikirnay in degmooyinka aan geyno degmo walbo boqol dhallinyara loo tababaro tababarkaas oo ka kooban afar qaybood afartaas qaybood marka in yacnii dhallinyarada ay ka bartaan kadibna shahaado laga siiyo degmadana ay naqato degmo ay ku xidhan yihiin runaantii aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa maamulka degmada dhallinyaradan jaamiciinta ah oo quruxda badan inay runaantii maanta hoolka degmada ay noo keeneen waa wax runaantii lagu farxo dalkan dadka uu sugaya dhallinyarada waayo maanta haddaan dhallinyarada inu istaagin dalkan horumarkiisa iyo sidii looga shaqay lahay hore uma soconayo marka waxaan rabnaa adeeg bulsho waxa qaban kara waa dhallinyarada haddii laloo amnigaa ka shaqay karo waa dhallinyarada haddii laloo gargaarkaa ka shaqay karo waa dhallinyaro maanta marka fursadda aan haysan oo ah dhallinyaronimada wax weyn ayay runaantii u qaban kartaa dowladnimadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeeda marka waxaan rabnaa inaan ku fikirno sidii dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ku dhaqan caasimadda siday ula tartami lahaayeen dhallinyarada adduunka waxaa loo bartay dhallinyaradu inta badan inaysan ka muuqan fagaarayaasha waaweyn meelaha arrimaha dowladda looga hadlaayo seminaarada iyo waxyaabaha amniga ku saabsan haddana howl walba oo la qabtana iyagaa hormuud u ah oo ciidanku waa iyaga wixii shaqayna waa iyaga waxa jaamacadaha jooga waa iyaga ciyaalka xaafaddana waa isla iyaga marka waxaan rabaa in isku xirnaanta dhallinyaradu ay intan ay ka ballaarato dowladda la sheegayana inaad adinka tihiin inaad aamintiin oo aad muujisaan isku imaataan isku xirnaataan ka soo qayb gashaan seminaarada noocan oo kale ah barnaamijyada waaweyn oo dawliga ah si adinkana aad u heshaan wixii aad xaqa ugu leedihiin dowladda laakiin markii aad qof walbaba gurigiisa uu iska joogo oo uusan dowladda wax weyn uusan ku kabin dowladdu way iska hilmaamaysaa maxamed axmed diiriye yabaho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa kula dardaarmay dhallinyarada in ay ka faa'iidaystaan tababarka islamarkaana kala shaqeeyaan maamulkooda amniga si shacabka nabad ugu noolaadaan waxaa laga shaqaynayaa hadda oo dowladda soomaaliya o dhan iyo annagoo dhan markasta aan ka shaqaynayna degmo kasto maxaa maaragta lala qaban karaa dhallinyaradeeda hadday waxbarasho tahay haddii ay tahay maaragta in laga shaqaalaysiiyo qaar maxaa lala qaban karaa waa aragteenoo dhallinyaradu hadda ciidamada la qaadanaya dadka ugu badan waa dhallinyaro ugu badan weliba shuruudaha lagu xidhaayaa waxay tahay inuusa balwad lahayn inuu maaragtay qof aqoonla yahay inuu maaragta yahay qof wadaniya inuu yahay qof maaragta raqbo iyo rabitaan u haaya inuu dalkiisa u shaqeeyo u dhinto inuu yahay waa inta ugu badan hadda waxaa galaya dhallinyaraa galaya oo ciidamadii maaragta iska qoraya ciidamada kala duwan intiinaan iyo inta kaleo lagu daray oo si wada jira hadday degmo joogaanna degmadooda u garab istaaga haddii maaragta ciidan ay ciidan la joogaanna ciidankooda garab istaaga far keligeed foolo ma dhaqi karto ciidanka waajibaadkooda waxay ku guda karaan inaad adinku garab taagantihin inaad adinku xog siinaydiin tababarada noocan oo kale ah ayaa kaalin ka qaadanaya sidii dhallinyarada ku nool degmooyinka gobolka banaadir ugu qayb qaadan lahaayeen amniga iyo nabadda